bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal meel walba aad naga maqlaysaan iyo si walba aad noo maqlaysaan kuna soo dhawaada barnaamij gaaban oo aan ku wareysan doono abukaate maxamed abuukar geetaano oo ka hadli doona arrimo fara badan oo khuseeya gobolka shabeellada hoose iyo maamulka shariif xasan haddaba barnaamijkeeni waxaa si diiradda aan ku saari doonaa maamulka loo dhisay magaalada marka iyo baarlamaanka lasoo xili doono iyo guud ahaan xaaladaha gobolka shabeellada hoose iyo dagaalada kasoo cusbaanaday gobolka shabeellada hoose abukaate maxamed abuukar geetaano kusoo dhawaayo barnaamijka xog waraysi waa dhawahay mataqaanaa waxaa waad mahadsan tahay su-aalaha mataqaana soo dhaweynta aad igu soo dhaweynayso websitekaada waa gartay abukaate tan iyo markii ay dhaceen dagaaladii gobolka shabeellada hoose ee ay iska soo horjeedeen beelaha biimaal iyo beesha habargidir ee kasoo hayaantay gobolada dhexe abukaate waxaa la guda galay maamul dhisitaanka magaalada marka lagu qabtay degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose abukaate waxaa ka qayb galay odayaal iyo siyaasiyiin kasoo jeeda beelaha dega gobolka shabeellada hoose sidaa daraadeedna waxaa lagu soo magacaabay guddoomiya cus ee magaalada marka bal waxaad inooga warantaa ama dareenkaada kusoo adagoo soo koobaya sideed u aragtaa qaabka loo magacaabay guddoomiyaha degmada marka
horta mataqaana waa mahadsan tahay waa run maamula loo dhisay maxaa la yidhaahdaa degmada marka maamula loo dhisay degmooyin kalena waa jireen afgooy hadda waa loo dhisay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waana dani kaaga jawaabay waa tii marka maamulka marka loo dhisay waa oo shariif xasan uu dhisay horta dadka deegaanka way diideen oo way kasoo horjeesteen sababtana waa laba oo looga soo horjeestay labada sabab oo loo diiday sababaha waa badan yihiina laakiin mataqaanaa laba as asalo ah ko waxa weeye maamulkii waxaa la dhisay ayadoo aan weli laga heshinin dagaaladii socday oo ka socday gobolka oo aan weli la joojinin oo aan weli heshiis laga gaarin yaa mataqaanaa shariif xasan uu maamulkan ku dhawaaqay waxaan heshiis lagu ahaa in maamulka la dhiso keli markii laga heshiiyo mise qodobadii laisku raacay shirkii afgooy laga qabtay goobmagool qodobadii laisku raacay oo lagu heshiiyey in la fuliyo markaas kadib wax la dhiso hayeeshee shariif waa ka soo hormaray arrintaas waa ka soo hormaray oo maamulkii uu ka soo hormariyey horta arrinta ugu horreyso oo maamulka loo diidan yahay oo loo diiday horta taabay ahayd sababta kaleo ayadaa soo raacdo oo laakiin ayadana weyn oo sabab weyn ah waxa weeye maamulkii shariif xasan wuxuu u dhisay sidii ay rabeen dadkii duulaanka ku ahaa gobolka oo rabay inay gobolka xoog ku qabsadaan kuwii rabayaas mataqaana sidii ay rabeen uu dhismaha maamulka ku saleeyey sababta labaada loo diiday marka ayadana taas ahayd oo looga soo horjeestay oo layo dadki u diideen maxaa maamulkii wuxuu dhisayahay sidii ay rabeen mataqaanaa kuwii duulaanka ku ah gobolka rabay inay qabsadaan ayagii baa la siiyey xubnihii xasaasiga ahaa oo maamulka la xiriiray
gartay abukaate tan iyo markii lasoo magacaabay guddoomiyaha marka durub waxaa bilaawday banaanbaxyo looga soo horjeedo ay dadka deegaanka shucuurtooda ku muujinayaan maamulka loo soo magacaabay degmada marka iyadoo ay sheegeen in maamulkaasi uu ku jiro dad aan deegaanka u dhalin isla mar a-aantana xubin muhiim ah loo magacaabay bal waxaad inoo warbixin kooban naga siisaa muhiimadda jagadaasi ay leedahay iyo sababta ay dadka deegaanka usoo horjeeseen
horta waa run shay wala horta la dhisaa in xor buu leeyahay xubnaha mataqaana maxaa la yidhaahdaa qaara mataqaana muhiim ah oo maamulkii oo dhan mataqaana gacanta ku had horena waan u sheegay guddoomiyaha markii laga yimaado horta guddoomiyaha waa oday meel fadhiyo xafiis fadhiyo waxaa loo geeya waraaqo inuu saxiixo howlihii waxaa wado shaqaale asiga ka hooseeya wado iyo mataqaana maxaa la yidhaahdaa loo geynayaa oo xafiisyaha mataqaana waa badan yihiin qeybaha maamulka waa badan yihiin qeyb qeyb uu leeyahay qeybba mataqaanaa shaksiya madax ka ah shaksigaa shaksiyaadkaas wixii soo ururiyaanoo mataqaanaa horta guddoomiyaha degmada uu saxiixaya laakiin shaksiyaadkan oo badan kulligood waxaa midaynaya hal shaqs hal xafiis xafiiskaas waxa weeye kan xoghayaha dowladda hoose asigaasa wax walba mataqaana maxaa la yidhaahda intuu soo aruuriyo u gudbinayo maxaa la yidhahda guddoomiyaha degmada guddoomiyaha degmada had mataqaana boqol boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ku qasban yahay inuu saxixo mataqaana wuxuu soo gudbiyo xoghaada degmada si kale uguma mataqaana qasab kale ma ahe wax weeye maamulkii waa saas ku dhisan gartay marka ninkaan mataqaana xoghayaha hoose wuxuu soo gudbiyo guddoomiyaha degmada wuu saxiixaya marka waxaa la diidan yahay horta kow guud ahaan mataqaana maamulka habka ugu dhisiyo mataqaana maxaa la yidhaha dadka way kasoo horjeesteen gaar ahaan marka xoghayaha xoghayaha dowladda hoosa laga soo horjeestay oo ah ninka guud ahaanba isku haya maamulka dowladda hoose marka gartay abokate marba haddii ay shaqo bilaabaan ay degmada marka howlahooda si caadi ay u bilaabaan shaqada uu qaban karo iyo dhagraha usoo hoyin karo ee ninkaas waa maxay dhibaatooyinka manaa dadka deegaanka uu ku hayn karo wala horta arrintaan horena waanu sheegay haddii haddana aan kusoo celiyo waxa weeye dowladda hoose horta waxay mataqaanaa deegaanka oo dhan meesha laga xukumo oo meesha laga hogaamiyo meesha la tirakoobka dadka dhan lagu hayo horta waa dowladda hoose tirakoobkaas waxay leeyihiin mataqaanaa maxaa la yidhaahdaa hab loo sameeyo hab loo loo tirakoobaa jiro diiwaan mataqaanaa lagu qoraa jiro marka ninkan xoghayaha dowladda hoose wuxuu gacanta ku haya marka way habkaas dadka loo diiwaangelinaya asaa gacanta ku hayo diiwaankii buu gacanta ku hayaa tesarooyinkii buu bixinayaa wax walba asaga bixinayo marka waxa weeye midda laga baqaayo oo laga cabsi qabayo oona dhacayso cabsi kelima oo la hubo inay dhacayso waxa weeye ninkan wuxuu diiwaankaas gashan karaa cid alla cidduu doono tiri alla siduu doono yuu ku qori karaa halkaas wuxuu siin karaa cid alla cid mataqaana meeshaas ku qoro wuxuu siinayaa dhuluu siinayaa shatibuu siinayaa markaasuu kusoo dejinaa dad horle oo cusuboo meesha ku qoraya oo deegaanka aan ka tirsanayn oo meel kale ka yimid cid ka hor istaagi karta iyo cid mataqaana ogaan karta ma jiro ninkaan guddoomiyaha degmada ahna ma wada ogaan karo haddii kale hawsha ma soconayn mataa haddii meeshaan loo geeyo boqol qofoodoo wax la siinayo guddoomiya markuu kor u boodo oo dadaalo tobanka qofood oo ka garan karaa inta kale ma garan karo marka ninkaan xoghayaha dowladda hoose waxweye awoodda u leeyahay wuxuu awoodaa inuu dhalan rogo gebi ahaanbo magaalada sida hadda dhismaheeda iyo sida deegaankeeda iyo sida majority loo leeyahay waa bedeli karaa asiga
gartay wuu bedeli karaa wuxuu yeeli karaa majority kale ele kale hadda meesha joogin majority meesha ku siin karaa tiradooda sigeyna
gartay mudane getanow hadda guddoomiyaha iyo xubnihiisa oo dhan waxay kusug yihiin magaalada muqdisho ilaa iyo iminkana ma tegin sababtana uu guddoomiyaha mar aan ka horeysana uu sheegay in uu sugayo madaxweynaha iyo guddi inay geeyaan kuna wareejiyaan xilka marka caqabadaha iyo dhibaatooyinka uu kala kulmi karo kulmi karo dadka deegaanka bal waxay noo taataaw
deegaanka dadka samayn doonaan horta ayay ku taallaa laakiin ma deegaanka ay tahay sababtii ay meeshii oy wixii ay jireen ay wada taalo ma filaayaan caruriyan in mataq dadkaas ay meesha tagaan aniga ma ku dalin laheen mana mana qabo inay mataqaana wanaag meesha kasoo bixi karo maxaa yeele dadkii wixii ay diidanaayeen haddaan la daaweynin maahan hadda mataqaana guddoomiyaha lama diidana inkastoo meelaha qaarkood aan ka maqlaya guddoomiya wax saasa guddoomiyahan cid diidan male xasan cumare cid diidan male xasan cumare kulli raallia laga yahay dadkeena mataqaana annaga qurba joogta raalli ka ah dadka gudaha jooga raalli ka ah asiga shaqsi ahaantiisa cid diidan iyo cid kasoo jeeda midna ma jirto ha yeeshee wax way dadka la shaqaynayo oo meesha lagu soo qoray yaa la diidan yahay marka haddii hadda dadkii la diidanaa oo guddoomiyihii ula socdo meesha ay tagaan adigu inuu wanaag ka soo baxa ila ma aha inuu mataqaana maxaa la qurxa ka imaanaysa ila ma aha maxaa dadkii horey mataqaana ay u muujiyeen waxa ay diidan yihiin waxa ay diidan yihiin waxa waaye dadka lasoo lasoo qoray oo la rabo inuu la shaqeeyo guddoomiya guddoomiya waa dad deegaanka u dhashay waa dadkii deegaanka ah waa la yaqaan laga yahay laakiin waxaa la diidan yahay dadka asaga la shaqaynayo midda la diidan yahay dadka asaga la socdo oo ka hoos shaqaynaya la diidan yahay gartay haddaan u gudub guda galna qodobada kale dhowaan ciidamada amisom ee kusugan degmada marka waxay magaalada marka ka geysteen xasuuqyo oo laba jeer ah dadkuna ay meeshii meelihii ay degan yihiin ciidamada amisom ka barakacay sidoo kale dowladduna kama kamaysan hadlin xildhibaanada gobolka kasoo jeeda iyo odayaasha gobolka kasoo jeeda qaarkood way ka hadleen inkastoo ay badanaa majority ay ka hadleen master getano marka ulajeedada lala damacsaya degmada marka ay xasuuqan loo geysanayo waa maxay ujeedada iyo sababta danta laga leeyahay
horta waxa weeye laba arrin oo jirto isku xiran oo dadka aan la fahmin oo isku xirana jirto waxa weeye maxaa la yidhahda xasuuqaan la sheegayo inay gesteen amisom iyo waxaa isku xiran maamulkan oo hirgeli la oo howlgeli la oo la howlgeli waayey waa isku xiran yihiin haddaanan kuu sheegay say isugu xiran yihiin waxay isugu xiran yihiin waxaa la yidhay mataqaanaa maxaa la yidhahda ciidamadii afrikaanka meesha joogay yaa waxaa la yidhi waxaa rasaas loogu soo riday xaafado ay degan yihiin dad iska danyar oo magaalada marka ka mid ah yaa waxaa looga soo riday waa dadka danyarta waayaan ma aha dadka mataqaana wax gaar ahaan dadka danyarta oo loomaarin looma ooyaana iyaa mataqaanaa horta la yidhi xaafadooday wax ka soo dhaceen xaafadiibaa mataqaanaa dad lagu riday wax lagu riday horta taa waxa weye waa ciidamada afrikaanka waa la dandansaday provocationaa lagu sameeyey waxaas xaafadaas wax looga soo turay dadka la leeyahay waa soo turay maxaa la yidhaahday xarakaadka had la sheegayo mar walba eedda la saarayo ma aaminsana inay ku leedahay taas aniga oo shaqadeeda inay tahay ilaa maaha mama qabo ma aaminsanay dad kalaa meeshaas wax ka soo tuuray si mataqaanaa maxaa la yidhahdaa masal laakiintaan danyarta meesha dhibaato loogu geeyo kadibna la yidhaahdo ciidamadii afrikaanka dhibaata geystay marka ujeedda laga leeyahay maxay tahay ujeeddada laga leeyahay waxay tahay wax weeye yidhaahdo ma sugna ammaanka marka ma sugna sababtaasaa mataqaanaa ciidamada afrikaanka loo soo xabadeeyey marka waa in la sugo ammaanka magaalada marka waa in la sugo si loo helo deganaan se su-aasha waxba marka sidee loo helayaa waxaa loo helayaa in la geeyo maamulka
gartay maamulkaasaa la rabaa in la yidhaahdo asaa joojin kara maamulkaana joojin kara ka hortegi karo ammaan darrada ka dhacday marka saasaa la rabaa in la yidhahdo ammaan darradaasa waxaa lagu lagu horjoogsan karaa maamulkii oo la howlgeliyo marka waa isku xiran yihiin sababahaan mataqaana maam dadka dandaansaday oo ku sameeyey maxaa la yidhaahdaa oo iska soo dandaansaday oo provocationka ku sameeyey afrikaan ciidamada afrikaanka waa dad ka dan leh in mataqaana maxaa la yidhahdaa la yidhaahdo maamul maamulka hala howlgeliyo mid kale aan ku xasuusanaya wax weeye arrintan oo kale hore u dhacday kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii waxaa soomaaliya la keenay ciidankii mataqaanaa caalamka ciidan laga keenay waxaan ugu horreeyey ciidan bakistan ka yimid
hay isla kuwaanu hadda mataqaana dadka hadda hadda arbashada oo rabshada wado yaa ay yaa isku dayay in ciidamadaas mataqaanaa ay hor istaagaan oo soomaaliya la keenay inay hor istaagaan yaa la isku dayay waxaa la isku dayay ciidamadaas in mataqaanaa maxa la ceebeeyo provocation lagu sameeyo marka waxaa la soo abaabulay banaanbax la soo qaybgeliyey dad masaakiino danyaroo suuqa laga soo ururiyo looma aaro looma ooyaano iyo raashin wax laga ballan qaaday dad fara badana layiri kaaliya mataqaanaa maxaa la yidhaha kasoo qaybgala banaanbaxan dadkii waa la soo waday ciidamadii bakistaanka number afar ay joogeen dadkii faraha badnaayo banaanbaxayay waxaa lagu soo dhexqariyey rag boto mataqaana loo soo geliya dharnaageed loo soo geliya dirac loo soo geliya dharnaageed loo soo geliya yaa dadkii lagu soo oo hub loo soo dhiyo qoryana wato yaa dadkii lasoo dhexgeliyo markii meeshii ciidamadii bakistan loo yimid ciidamadii bakistan maxaa furay dadaa la ciid askaraa laga laayay askartan markay arkeen xabaddeena igu imaanaysa dadka bannaan baxay way jawaabeen si fiican dadkii way xabad ku fureen markaasa boqolaal meeshay ku laayeen caalamkii waxaa la tusay dhibaatadii ay geysteen mataqaana reer bakistan ciidamadii bakistan ay geysteen iyo caalamka loo bannaan dhigay ayagii waxay laga dili mataqaana maba la tirin waxaa la yidhi ciidanka mataqaana de xasilooni keeni lahaayeen ma dhibaatadan ay geysteen masaakiintan ay laayeen intaas ay laayeen ciidankii Af- ma- ma- bakistan markaasay mataqaana baxar galeen oo maxaa la yidhaahdaa ee lagu soo jiido meel buu laga soo eeday ujeedadu waxay ahayd in ciidankaas mataqaana meesha laga saaro ciidankaas wax loo soo jeedo hadda midda ka dhacday marka taasoo kale le waa midaasoo kale le waaye waa la barokaariyey afrikaanka xarakada la sheegay shaqa kuma laha oo meesha mataqaana maxaa la yidhaahdaa meesha wax kama soo riday kasoo riday dad fidna walayaal ah oo rabay in mataqaana maxaa la yidhaahdaa ay meesha ka soo baxdo ama ay ammaan darro ay kasoo baxdo oo la yidhaahdo maamulka la dhisay ha la hirgeliyo way fahamtaan umaleeya si fiican een, eh, mudan geetano een, tan iyo markii ay dhacday xasuuqii durba waxaa soo baxay eh, nin sheeganaya guddoomiye ku-xigeenka amniga oo wareysi siiyey idaacadaha magaalada muqdisho wuxuu sheegay xasuuqaasi inay ku dileen niman al-shabaab ah sidoo kale maalin kadib ciidamada amisom iyagana dhankooda waxay ka sheegeen inay laayeen saraakiil al-shabaab ah marka ma la dhihi karaa labadu garab inay iswaafaqeen haddana is ogyihiin
horta maxaa la yidhahdaa aniga ma filayo ciidan mataqaana meesha afrika makwaan maxay yidhaahdeen meel wax lagu tababarayaan baabi'inay way yidhaahdeen laakiin inay ciidan mataqaana meesha maxaa la yidhahdaa dad xarakada xarakada aan mataqaana shabaab la sheegay ay joogeen aniga ma filayo waxaan kale mataqaana midda guddoomiye ku-xigeenka mataqaana maxaa la yidhahdaa waa sida la sheegayo ma ma ma aaminsani ma aaminsani mana ilaaha in mataqaana maxaa la yidhaahdaa ciidamadaas lala dagaalamo wax lala dagaalamo waa dad mataqaana aan dagaal aan gelin oo laiska xabadeeyey oo laiska laayay oo ciidamadan mataqaana waa lasoo ayagu waa lasoo ras- rasaasa lagu soo ri- waa jawaabeen masaakiin masaakiintaasaa ku dhammaatay marka waxaa la rabaa midda la doonaya wax weeye ha joogsatee rabshadaan ha joogsatee ammaanka aan dhisno ammaanka aan sugno ammaankana waxaa sugi karo maamulka keli
gartay een, mudan geetano haddii aanu gudubno qodobka kale een, runtii dagaalada kasoo kusoo laalaabtay gobolka shabeellada hoose wuxuu qeyb ka yahay een, gobolka barwaaqada taalo iyo deegaan ahaan deegaan loo raadinayo dad kasoo hayaamay gobolada dhexe bal eh, waxaad taariikh ahaan inoo sheegtaa beeraha gobolka shabeellada hoose da- talyaaniga ka hore iyo talyaaniga ka kadib iyo go- eh, dagaalada markii ay dhaceen dowladdii ay burburtay taariikh ahaan marxaladihii ay soo mareen
horta beeraha waxa weeye deegaan walba horta wuxuu leeyahay mataqaanaa haddii uu le- deegaanka reer baadiyii markaa dadka waxay leeyihin ceelal ay leeyihin daaq ay leeyihin mataqaana wax u gaar ay leeyihin maxaa la yidhahdaa ceelashaasi daaqaasi waa qaybsan yihiin jilib jilib ay u qaybsan yihiin beela beela ka soko jilib jilib ay u qaybsan yihiin marka waxa weeye maxaa la yidhaahdaa eh, waa kuwa tan beed baadiyada way taas oo mataqaana ba- oo baadiyada oo nolol waxbay beeraha maxaa xoolalayda waay dadkan deegaanka ah oo meel walba ay joogaan waxay leeyihiin beeray leeyihiin beeraas goormaa la lahaaday waayo lahashada moogta waa mid waa hadda aad midaad gadatay imaad dhaxashay imaad hadal u lahayd waayo taad gadatay taad dhaxaysan joogtay tan la lahaaday horta maxaa goormaa la goormaa la lahaaday beerahan oo shabeellaha hoose lahashadooda waa laba boqol saddex boqol oo sano ka hor iyo ay lahashadooda horta mataqaanaa sugnaatay oo dadkii deegaanka ay u sugnaatay ay lahaayeen markaasay duurayaayeen waa la qabtay waa la geed qaatay hoolaa laga qabtay keliyaala loo bixiyey sidaa loo bixiyey waa mataqaana lagu heshiiyey waa lagu dagaalamay waa lagu soona la kala baxsaday markaa kadib waxay noqdeen hanti joogta oo la yaqaano la leeyahay reer hebel mise hebel shaksi mise beel mise la kala leeyahay beerahan marka ma- maxaa la yidhaahdaa hadda la sheeganayo mataqaana la rabo in lagu dagaalamo horta beera wax way hore loo lahaa waay yaa lahaa waay waa dadkii deegaanka lahaa waay dadkii deegaanka degenaa lagu ogaaya lahaa laba boqol oo sano iyo wixii sano ka horow dadkaasaa iska lahaa kadib mataqaanaa waxyaalo badanaa yimid gaal muctamar ah oo mustacar ah oo maxaa la yidhaahdaa mustacarada yimid maxaa la yidhaahdaa meeshii meeshii beeras lahayd heshiisa lala galay dadkii ay ga- maxaa la yidhahdaa waxaa mustacmarka talyaaniga heshiisa lala galay beerya mataqaana ilaa muddaa mataqaana lagu heshiiyey beerya sida mataqaana ay ku socdeen muddadii heshiiska wuu dhammaan lahaa waxay ahayd kun todoba boqol kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan shantii iyo heshiiskii biimaal iyo talyaani uu ku ekaan lahaa ha yeeshee waxaa soo dhexgalay dowlad military ah oo waxaasoo dhanba ka ka dhagan la dhulkii bay la wareegtay dowladdii mataqaana military ma aqoonsan nin xal yidhaahdaa lahaansho hore dad- maxa- heshiiskii hore u kala dhexgalay talyaanigii iyo biimaal u kala dhexgalay ma ay ma- ma- ma tixgelinin beerihii mataqaana wixii talyaani ay gacanta ku hayeen dowladdii aa la wareegtaa la yiri iskaashatooyin iyo waxbaa lagu kala wareejiyey laakiin taas maxay tusaysaa lahaashadii biimaala isbeerahaas la marna ma wareegin marna ma wareegin sharciya mataqaana beerahaas biimaal waa lahaa waa laga talyaanas mataqaana ka ijaartay talyaana mataqaana hayay talyaanigii mataqaana haddii meesha laga saaray dhulkii weligiis biimaala leh dowlaa la wareegtay dan guud ahaanay ula wareegtay haddii dowladdii meesha joogtay oo dan guud ahaan waxay ula wareegtay ay meesha ka baxday dadkii ay ula wareegtay meesha way ka baxday dhulkii waxaa iskale ciddii markii hore lahaa ciddii markii hore mataqaana laga qaaday yaa iskale ciddaasna waa biimaal beeraha biimaal baa kortaas way waxootaa waaye saasay mataqaana biimaal dhulkaasi ku leeyihin ayaga iskale haddana watay mataqaana ka dagalamayaan ciddii hadda timaado wax cirka ka soo dhaca kale mataqaana dadkaas waxaa la weydiinaya war wax kale iska daaya ceelkiina aad xoolaha ka waraabsataan aniga ma sheegan karaa
waa ma- noloshiina dadkaas noloshooda waa xoolaa leeyihin xoolaha beeraha waxay ku nool yihiin ceel war ceelka aad xoolaha ka waraabsataan ood xoolihiina mise barkada aad biyaha mataqaana aad aad ku kays aad ku kaysanaysaan ma sheegan karaa aniga cid sheegan karta ma leh marka waxa weye dadka beeraha hadda sheeganayo waa dad mataqaana maxaa la yidhaahdaa isdhiga tiraayo beeraha waa beera biimaal waa iska caddahay siday u leeyihiin iyo sidii mataqaana loo lahaaday bero dhul cusub waa dhul duura maduwaa ku jiro mataqaana maxaa la yidhaahda markaas hadda kow la qabsanayo maba jiroba hadda soomaaliya dhul duura oo aan la lahayn maba jiroba ilaa boqolaal sana ka hore dadka mataqaana la lahaa
laakiin abukate odayaal ka soo jeeda beelaha hadda ee, soo de- yani deegaan ahaan u raba inay soo degaan ama xoog ku qabsaday gobol shabeellaha hoose waxay idaacadaha ka sheegaan inay yihiin beeraley iyo xalaaley degan gobolka shabeellaha hoose muddo dheeran soo degay En, sidoo kale waxay sheegaan ay- ama ay ku andacoodaan xildhibaan laga soo doortay degmada marka taasoo ay ku sheegeen inay caddaynayso deegaan ahaan inay ku yihiin bal arrintaasi adigoo soo joogay xilli waqti walba ee dowladii hore taariikh ahaan maxaad inoo sheegi kartaa xildhibaankaasi sababtuna maxa- maxaa keenay ilaa hadda inay ku hadaaqaan ee, inay yidhahdaan beeraley baanu nahay
horta waxawey maxaa la yidhahaa dadkaas horta beenay sheegayaan dad beeraaley horta mataqaana beeraaley nin bal mataqaana maxaa la yidhaahdaa eh, beeraaley maxaa saas laguma dhaqo beeraaley mataqaana waxawey dad beeraaley dadkii meesha deganaa oo iska lahaa oo meesha beer ku koray ayaa beeraaley ah ninkii hadda meesha soo dego wuxuu wax ku qabsanaa yirino mataqaana uma suurtoobayso midaan la leeyahay mataqaana xildhibaana laga soo doortay waxawey dadkaas hal su-aalaa la weydiinaya hal su-aal keliya la weydiinaya hadda dhuusamareeb waxaa leh oo sheeganayo waana ayagaan iska leh waa dadkaan hadda shabeellaha hoose xoog kusoo galay yaa dhuusamareeb leh maraga loogu wada yahay ha yeeshee waktigii dowladdii shibilka yaa laga soo doorin jiray dhuusamareeb yaa laga soo doorin jiray war hala weydiiyo dadkaan hadda dhahaya mataqaana annaga markaa kasoo geli jirnay war dhuusmareeb yaa kasoo geli jiray ko marka haddii dhuusamareeb saas loogu soo geli jir sababtii dhuusamareeb ay u noqotay inaan laga s- ay kasoo qaybgelin kuwaan had marka sheeganay ay ugu soo geli waayeen isla sababtaas ay ayagana mataqaana marka ninka ay sheegayeen looga soo doorto hadday haddii marka xalaal noqotaan hore tii marka mataqaana dhuusamareeb waa inay xalaal noqotaa oo dadkii markaas kasoo geli jiray loo mataqaana loo celiya su-aashaas ma taqaana maxaa dadka kaasa looga jawaabo
dabcan waa waa kasoo jawaabi doonaan aan u leexayno dhismaha maamulka baarlamaanka ee uu yeelan doono koonfur galbeed soomaaliya mudane geetano hadda wa- dowladda koonfur galbeed uu madaxa u yahay madaxweyne shariif xasan Waxa- waxa yar yara tii tii beeraha rabayna weli tii beeraha weli ma dhammaynin haye
tii beeraha wax weyn beeraha hadda mataqaana maxaa la yidhaha horta dagaaladoodii way socdeen oo ma dhammaanin laakiin ninkan hadda cusub imay shariif xasan oo rabo in mataqaana maxaa la yidhaha usoo maxaa la yidhahdaa usoo xajeertay mise tafaxeetay inuu mataqaana gobolka wareejiyo oo dadkan mataqaana oo hadda uu lasoo heshiiyey maamulka iyo beerihii ku la siiyo khatarta ugu weyn oo hadda aan ka hadlayno oo aan rabno mataqaan inaan ka digno mise afeef aan ka bixino wax weeye horta gobolka markii la dhiso gobol walbo wuxuu leeyahay waxaa la siin doonaa maxaa la dhaqaale horumarin oo ay bixin doonaan mataqaana maxaa la yidhaha bulshada caalamka ay bixin doonto waa maxay waa maalgelin la maalgelin doono warshadaha biraha kalluumaysiga xool mataqaana xoola daaqsiga meel walba mataqaana waxaa la bixin waxaa la bixin doonaa dhaqaalaa la- lagu bixin doonaa midaan ka digeyno oo mataqaana maxaa la yidhaahaa dhibaata keeni doonta waxa weeye in dadkan hadda beeraha xooga ku haysto aan loo maalgelinin beerahaas waa digniin dadkaas ma loo maalgelin karo beeraha ay xooga ku haystaan haddii loo maalgeliyo ujeedadeedu waxa weeye waa loo aqoonsada ayagaa leh mana dhici karto mana ogolaanayno in mataqaanaa waxaa la yidhaahdaa dhuwi arrimihii dhiiga badan loo soo daadiyey hadda shariif xasan si fudud uu mataqaana beerihii dad kale mataqaana ku wareejiyey mid la yeeli doono ma aha mid mataqaanaa aan ka codsanayo waxa weeye maxaa la yidhahdaa eh, iga dowladaha aan dariska nahay kuwa bixiya deeqaha waxaan ka codsanayna waxweeye af- ha loo lahaado fiiro weyn ha loo lahaado fiiro dheer ha loo lahaado fiiro adag ha loo lahaado magacaabanooyinka la siinayo maalgelinta shabeellaha hoose in gacanta aysan u gelin dad aan u dhalnin gobolka macaamilooyinkaas waa in gacanta ay u gasho la siiyo dadka iska leh meelaha la maalgelinayo beeraley ha ahaato kalluumaysi ha ahaato warshada ha ahaato waa dadka gobolka waa inay ahaadaan ma ahan in lagu naasnuujiyo dad la keenay dad hadda shariif xasan oo heshiis la galay ma ahan in beerahaas ay helaan iga waxaan ka codsanaynaa inay arrimahaas si fiican ugu fiirsadaan in mataqaana maxaa la yidhahdaa si fiican ay u- mataqaana u maarayso igad igad waaba hadda maaraynayo ma- gacanta ku hayo waa inay si fiican u maarayso dowladaha dariska annahay sida etoobiya kenya inay si fiican mataqaana arrintan mataqaana indhaha uga hayaan gaar ahaan dowladda etoobiya oo mataqaana ma- maxaa la yidhahdaa si- si fiican ugu dhunduleysho maxa- siyaasadda soomaaliya deegaanadan gobolka shabeellaha hoose haddii deganaan laga rabo in waxa weeye maamulka mataqaanaa gobolka mise state maxaa la yidhahdaa state so- maxaa la yidhahdaa soomaaliya galbeed state koonfur galbeed soomaaliya waa inuu maamulaa maxaa la yidhaha sida xaqa ah oo mataqaana loo baahan yahay in had- wixii la maalgelinayo ay lahaadaan reer shabeellaha hoose
gartay intaas ugu baxayna waxaan u gudagelaynaa qodobka kale ee maamul dhisida koonfur galbeed soomaaliya sidaan la socono maamulka koonfur galbeed hadda wuxuu ku hoolan yahay dhismaha baarlamaanka uu yeelan doono koonfur galbeed soomaaliya iyadoo sidoo kale eh, odayaal kasoo kala jeeda gobolada baay boqol iyo shabeellada hoose ay hadda ku sugan yihiin magaalada baydhabo lana rabo in goordhow lagu dhawaaqo dhismaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane geetaano adigoo soo koobaya baarlamaanka hadda la dhisi doono sidee ayuu u dhici doonaa xalaal ma noqon doonaa haddii lagu ma- magacaabana een- een rag aana kasoo jeedin gobolka shabeellada hoose go-aan ceenkee ayay ka qaadan doonaan gobolka shabeellada hoose ama dadka deegaanka ku aftirsada koonfur galbeed soomaaliya
horta maxaa la yidhaha hor- horta mataqaana maxaa la yidhahdaa eh, saasaanta horta muuqato maxaa la yidhahdaa ninka maxaa- maxaa- shariif xasan wuxuu la soo baxay markii wuxuu la soo baxay dabeeco maxaa la yidhahdaa cadcad oo ah maxaa la yidhahdaa hilo uu ahayo dadka mataqaana maxaa la yidhahdaa aan deegaanka aan u dhalno gobolka kusoo duuli hiladu uu hayo yuu si fiican hore u muujiyey marka sidaan cabsiga ka qabno kolleyba gobolka maxaliga baarlamaankaas dadkaas kusoo dari doonaan laakiin reer shabeellaha hoose ahaan annaga raalli kama nihi wixii ka yimaadeen hadda mataqaana shariif xasana mataqaana jawaabteeda mataqaana iyo mas-uuliyaddeeda qaadanaya shariif xasan isaga mataqaana uu aad ugu in adag yahay hadda maamulkaa la dhisay oo marka uu ka dhisay maxaa la yidhaahdaa wuxuu abuuray xaalada dagaaleedoo tii hore jirta ka sii xun yuu abuuray haddana haddii baarlamaankan haddana si kale u dhiso haddana xaalada waa sii xumaan doontaa middaas waxaan raacanayaa horta mataqaana gobolka wuxuu ka kooban yahay shabeelle koonfur galbeed state waxay ka kooban ka kooban yahay saddex gobol oo baayo boqol iyo shabeellaha hoose beelaha degana waxaweye waa digil iyo mirifle iyo biimaad iyo mataqaana waa giban cadi waxbaa soo raaca laakiin ko waxaa iskale maxaa la yidhaahda digil iyo miriflale oo meesha iyagaa ku badan waxay leeyihiin guddoomiyihii mise madaxweynihii baa loo doortay xubinta labaad xubinta labaad waxaa iskale biimaal waa haddii xaq lagu socdo digil iyo mirifle madaxweyney qaateen raalli baan ugu nahay sidoo kale waxay qaateen caasimaddii yaa ku-xigo wey biimaala ku-xigo guddoomiye ku-xigeenka waxaa iskale biimaal waa hadday xaq lagu way haddii jirto xaq jirto mid labaad biimaal waxaweye waa lagu ogi waa la arkay waa muuqataa dhibaatadu uu kala soo kulmay difaaca gobolka gobolka laakiin anaga taas keliya taas mataqaana kuma faanen oo taas keliya ma lihi gobolka o dhan dagaalka waa ku jira maxaa mataqaana qosobna waa hiilaa la yidhi dadka mataqaana wixii dagaalka kii information ku sii dagaal kulaga waa ku garab taagan yahay kii biya ku sii waa garabka kula taagan yahay kii mataqaana dhaawaca ku daabeeyey waa ku garab taagan yahay intaasba mataqaana golka waa waa laga wada sinaa bimaal keli ma aha laakiin bimaal muuqaalkii iyo wixii ulaa dhibaata weyn oo mataqaana gaara bimaal kasoo gaartay gobolka taasna waa kuma waa mataqana in loo tixgeliyo ta kale waxa digil iyo mirifle waxay qaatay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waxaa le bimaal waa beesha labaad oo mataqaana sooga digili marifle kadib staamka labaad waa biimaal
sidoo kale waxaa degmada baraa loo magacaa iyada laftirkeeda caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya so iyada lama dhigi karo waxay ka mid tahay jagooyinka ama dhaqaalaha meesha soo gala ay laftirkeeda ka faa'iidaysan karaan dadka deegaanka ee u dhashay degmada baraawe
degmada baraawe iyo marka iyo baraawat waa isku mid waxaad ay kala gedisan yihiin deegaan ahaan gaar ahaan hadda beesheenaan mataqaanaa reer marka xoolahayna dhan baraabay daaqaan kulli waa isku midaan baraa wixii laga dhisay horta mataqaana ma waxa mataqaanaa oo beel gaara loo dhisay ma gobolka oo dhana loo dhisay raalli baa laga yahay wixii mata wixii mataqaana madax ka ah ma maamulka magaalo madaxda meesha hadii laga dhigay okay waay magaalo madaxda mataqaanaa oo shabeeb maxaa la gobol galbeed state waa baraawe maxaa la yidhaahdaa magaalo madaxa gobolka shabeellena hoosena waa marka taas waxba ma aha maxaa yeele baydhabo bako ah maxaa la yidhaahdaa magaalo xudur waxay u tahay maxaa la yidhaahdaa bakool marka taas dhib weyn uma arka aniga baraawe oo laga dhigay maxaa la yidhahdaa maamul maxaa la yidhahdaa magaalo madaxda koonfur galbeed state dhibaato uma arko garta mudane maxamed abukar geetaanow waxaa tahay gariiqaan soomaaliyeed wax badana kala socda siyaasadda gobolka shabeellaha hoose iyo guud ahaan soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan dad badan iyo ilaa iminkan waxay sugayaan madaxweynaha ku-xigeenka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale guud ahaan gobolada hadda laga yegleelay soomaaliya aan irahde maamul federaalismka ee hadda laga yegleelay koonfur soomaaliya dhammaan waxay leeyihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan sababta keentay in koonfur galbeed ay weyso madaxweyne ku-xigeena ama dib loo dhigo in loo magacaabo dad ama sababta keentay in loo magacaabo la-yahay madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed soomaaliya bal aragti ahaan maxaad ka aaminsantae adigu
horta ani middaas waxaan uma leeyaa maxaa la yidhaahdaa waxyaalo badan jiro isku xirxiran heshiisyaal badanoo mataqaana maxaa la yidhahaa aan isla meel dhigan shariif xasan markuu hadda mataqan waxa u dhigaa waxaa u socdo maxaa la yidhaahdaa xuraansi iyo mataqan hesiisi hoos hoose iyo hadalla hoosa socdo kuwaasoos mataqaanaa meel oo mataqaanaa aan la meel saarin oo aan mataqaana go-aan aan laga gaarin horta wax ma dhisi karo ujeedooyinka mataqaana kuwaan hadda goboladan kale dhaqsi waxooda waxay dad toosan jubbaland maxaa leedaha dad toosan oo mataqaana oo wax dhisay oo mataqaana dhinac ujeedayahay dhagarna hoos ah inkastoo jirta laakiin ma ahe midaan oo shariif xasan oo ku kacay oo kale ma ahe maxaad idhaahdaa marka midaas haddii xoogaa dib u dhacday anigu waxaan u malaynaya shariif xasan isii si hoos ugu socdo oo aswarnaanadin kuwaasaa u sababaan u malaynaa oo mataqaana maxaa leedahay howshii usux oo hadda usoo afjari la
dadka kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose hadday ahaan lahayn odayaal siyaasiyiin iyo weliba xildhibaanada ku sugan magaalada muqdisho kana qayb kana mid ah baarlamaanka dowladda dhexe iyo maamulka shariif xasan iyo shariif xasan howlaha uu damacsan yahay waxaan rabnaa guud ahaan adigoo soo khulaasaya ama soo koobaya waxaad ku baaqayso iyo waxyaabaha aad ka digi doonto iyo waxyaabaha hadda hadda faraha ay kula jiraan iyo wax soo socda
horta waa ordintii hadda hadda hadda intee aan niray ood mataqaana dib weydiisan kaaga jawaabay iyo badaanba hadda waxa ay ku ay ku jireen midda keliya hadda anay mataqaana aan raacinayo wax wey horta waa in daa mataqaana lasoo jeedo oo aan lain oo indhaha la furo oo wixii xaqaana aan laga aamusin wixii hadda mataqaana xaqdara aan aan lagu aan mataqaana aan lagu dhaqaaqin oo xaqa mataqaana maxaa layidhahda la firiyo midda kale maxaa tira gobolka oo dhanba inta dadka gobolka deg oo dhanba inay arrinta isku si u arkaan inay u arkaan gobolkan inuu mataqaanaa shariif xasan uu ku tala jiro inuu gobolkii wareejiyo oo gobolkii dhala rogo oo gobolkii mataqaana markiisii dhanba bedelo inuu ku tala jiro in la arko oo la fahmo taasna beeshaan keli ma dhibaysa gobolkao dhan ay dhib gobolkao dhan ay dhibaato ku tahay marka in mataqaana dadka gobolka deg gobolka degan oo dhanba waxaa mataqaana ku habboon oo u fiican inay afka furtaan inay mataqaana arrintan ka aamusin inay arrintan mataqaana awooda shariif xasan ay u muuqato ujeedada uu leeyahay shariif xasan waxa weeye ase wuxuu ku jiraa ole horen uu sheegay oraa doorashada madaxweynenimada soomaaliya lagu dagaalamaya dadkaan wuxuu ka rabaa taageero dhaqaale taageero iyo mataqaana hiilo iyo hooba waa kaba waa ka raba waana ka ballan qaadanaa sen wuxuu ballan qaaday inuu dejiyo gobolka anaga noo dan ma aha imaal dan uma aha digilna dan uma aha taa taqaana maxalmada taasaan leeyahay mataqaana yaan la seexanin hurdaha laga kaco shariif xasan waxaan rabaa jeclahay inaan idhaahdo inuu arko wixii mataqaanta keenayo horey waa u dhaceen imaal iyo mataqaana dagaalladii hadda socday wuu shiday mishal kasii adagay gaadheen dhimashadii dilkii way batay waa uu batay mataqaana inaysan dhicin mataqaana in haddana weli uu ku sii socdo ha ismiiryo sinaan ah oo xaq ah oo heshiisa ha ku wato ha ku socodsiiyo haddii kale wax mataqaana wax ma socon doonaan shiri waxaan leeyahay haddii uu rabo inuu gobolka dhexdiisa si nabadgelyo ah si mataqaana muctarale uu ku dhex maro hadduu rabana ha ku dhaqmo maxali xaq ha ku dhaq si hoola u wado haddii hadday oo mataqaana xaqdara ku socdano suuragal uma suurageli kare gobolka dhex u dhex laaqiyoodo waxnu diyaarada acmal baraaba kadilatirsora mataqaana macmalka ku yimaado waay hadduu rabo waa la soo dhaweeyey shariif xasan markiisii hore sacba lagu soo dhaweeyey waa la gaashaan saaray waa loo carabdho riira loo xeray hadduu taa rabo waa inuu muujiyo maxaa la yidhaha xaq inuu wax ku wado xaq ha ku socdo hiili wataqaanaa hiili oo gobolka diyaar diyaar la-ah laakiin hiili oo meel kale kaga timid gobolka kuma qabsan karo
gartay waayahay intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkani aan ku wareysanaynay abukaado maxamed abuukar geitaano